bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka nm rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada jawhar oo gudoomiyey shirka amniga degmada jawhar hay-adda isgaarsiinta qaranka oo muqdisho ka daafurtay warbixinta qiimaynta sugnaanta cuntada iyo nuglaanta soomaaliya wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ku qabatay kulanka guddiga qaran ee isuduwidda la socodka xakamaynta iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo muqdisho ku martigelisay kulan cilmiyeed diiradda lagu saarayay qabcintii wacyiga muhiimadda ay leedahay ilaalinta wadajirka ummadda dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo sheegtay inaysan gelin wax heshiis ah oo ku saabsan wareejinta nuukleerka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayan qodobada warka beename rediyo jawhar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan waa habeenimo axadda isliina ay soo gelaysa taariikhdan ay ku beegantaha afar labaatanka bisha shanaad laba kun lix iyo labaatan gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa caasimada magaalada jowhar ayaa shir gudoomiyey shirka amniga degmada jowhar shirkan waxaa ka qayb galay xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abuukar cali laamaha amniga qeybahooda kala duwan gudoomiyayaasha afarta waaxood ee magaalada jowhar kulankan ayaa diiradda lagu saaray saddex qodob oo muhiim ah oo la xiriira amniga bilicda iyo nadaafadda magaalada qodobada laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ah in la xoojiyo nadaafadda magaalada islamarkaana bulshada qeybaheeda kala duwan ay si buuxda ugu qayb qaataan howlaha nadaafadda si loo ilaaliyo bilicda iyo caafimaadka deegaanka in goobaha iyo guryaha ganacsiga lagu xiro nalal si loo xaqiijiyo amniga loonagana hortago falalka lidiga ku ah ammaanka in maalmaha ciidda iyo xilliyada la qalayo xoolaha udxiyidda aan lagu qali karin goobaha magaalada iyadoo maamulka degmada jowhar uu asteeyey goobo gaar ah oo loogu talagalay qalliinka xoolaha si loo ilaaliyo nadaafadda magaalada gudoomiyaha degmada jowhar ayaa bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxday maamulka degmada jowhar si loo xaqiijiyo amniga iyo horumarka hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa muqdisho ka daafurtay warbixinta qiimeynta sugnaanta cuntada iyo nuglaanta soomaaliya maxamed cabdi ayaa muqdisho ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho laga daafuray warbixinta qiimeynta sugnaanta cuntada iyo nuglaanta soomaaliya taasi oo ah qiimeyn lagu sameeyey xaaladda sugnaanta cuntada iyo nuglaanta bulshada soomaaliyeed waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey kulankan hay-adda tirakoobka qaranka soomaaliyeed w f b vow iyo waaxda falanqeynta sugnaanta cuntada iyo nafaqada ujeeddada kulanka ayaa ahayday in la helo xog sax ah oo ka caawisa dowladda iyo hay-adaha samafalka qorshaynta horumarinta cuntada nafaqada iyo taageerada bulshada nugul agaasimaha guud ee hay-adda istatistikada qaranka mudane cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed ayaa marka hore kulanka ka warbixiyey the report therefore gives uh, government and also our international partners a clearer understanding of uh, not only of who is food secure but also Uh, why households remain uh, vulnerable uh, within, within our country. It also establishes an important benchmark for future food security monitoring and policy planning.
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya sulaymaan sheekh cumar iyo agaasimaha guud ee xafiiska amniga qaranka cabdimaalik cabdulaahi ayaa bogaadiyey kulanka iyago oo sheegay in dowladda iyo hay-adaha samafalku ay u baahan yihiin xog saxa si loo horumariyo nolosha dadka nugul aan dhiirigelino hay-adda statistiska inay soo saarto xog sax ah oo lagu saleeyo warbixinada dalka ka soo baxaya iyo fiscal policyga dowladdu go-aamada ay qaadanaysaa inay ku saleysnaadaan dayto saxa oo aan lahayn khilaaf way iska jiri karaan deviation oo wax yaroo maaragtay erar yar iyo waxaas waa iska jiri karaan laakiin in matrixka guud uu yahay mid saxa oo ku salaysan soomaalidu waxay tidhaahdaan marka xog la helo yaa tala la helaa soo xogtaa la soo ururiyey waxaan ku faraxsanahay inay wax ka qaban doonto haddii dowladdu ay istidhaahdo arrinta wax ka qabo la kaasho caalamka intiisa kale xogtii lagu salayn lahaa baahidaas si loo dareesgareeyo waa haysanaa wayna ku mahadsan yihiin dadkii soo sameeyey
sugnaanta cuntada ama food security-ga waxa la dhaho waa waxay u tahay asaas
badqabka shacabka ama qof kastoo xitaa aan wadankaas ama bugcaddaas ku nool haddii qofka uusan haysan sugnaan cunto ama wax u dhowba nolosha inta kaga ka dhinneed waa waxay noqonaysaa waxa aan isku toosnayn marka food security wuxuu annaga ka amniga qaranka wuxuu noogu jiraa booska ah meesha ay ka bilaabanaysa amniga qaranka kadib baa waxaa laadaya caafimaadkii iyo waxyaabaha la midka ahaa la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha mudane xasan aadan hosow ayaa tilmaamay in dowladdu xoogga saarayso sidii loo heli lahaa macluumaad sugan si loo gaaro yoolalka mustaqbalka ee dadka lagu gargaarayo waxaan rajaynayaa in hay-ad walboo dowladda ka mid a annagana aan ugu horeyno aan daatadan u isticmaali doonno si aan bal aan bulshada soomaaliyeed uga wacyigelinno aan maxayd ugu xaqiijinno in laga gaashaanto inaan weligeen gaajadan iyo dhibaatadan yihiin aad iyo aad waa mahadsantihin wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulanka guddiga qaran ee isuduwidda la socodka xakameynta la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ee ka dhaca badaha soomaaliya maxamed suleymaan ayaa muqdisho kasoo diray wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buugga ahee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa mashruuca badmaal ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulanka guddiga qaran ee isku duwidda la socodka xakamaynta iyo dabagalka kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka dhaca biyaha soomaaliya ujeeddada kulanka ayaa daaranayd sidii looga hortagi lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka dhexdhaca biyaha dalka munaasabadda waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga saraakiisha taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha xeer ilaaliyaal mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dekedaha iyo madax kale ugu horeyn waxaa munaasabada furay islamarkaana ujeedka kulanka ka warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdi diirshe waxaan soo dhaweynayaa dhammaan marsharafta halkan joogta oo ay ugu horeeyaan ciidamada dalka qaybahooda kala duwan waxaa maanta sharaf noo ah inaan halkan isugu nimaano annagoo maaragtay ka doonayna qorshaha aan rabno inaan ku xoojino ilaalada ilaalinta badda iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah isku imaashahana waxay ka turjumaysaa sida dowladda soomaaliya ay uga go-an tahay inay hesho muruq midaysan iyo aragti midaysan oo ay rabto inay baddaas soomaaliya aan lagu soo xadgudbin marka waa dii mahad celinaya shirku waa noo furan yahay intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha amniga iyo badqabka badda ee wasaaradda dekedaha maxamed axmed xasan saraakiisha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha iyo xeer ilaaliyaal kulanka goobjoog ka ahaa iyagoo sheegay in loo baahan yahay in awood iyo xeeladba looga hortago kalluumaysiga aan sharciga ahayn ee badaheena ka dhex socda dhismaha guddigani wuxuu muhiimad gaara u siinayaa xoojinta wada shaqaynta iyo inaan si wada inaan si wax ku ool ah u midayno awoodeyna iyo kartideyna inta yaroo aan hayno markan aad bay u qiimo badan tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah runtii waxaan leenahay waxay qabatay inay shaqo la taaban kara ay wasaaraddu soo qabatay oo ugu yaraan cilmi baarisya ay samaysay tababaro iyo capacity building ay hore uga soo shaqaysay xafiiska xeelalayaa guud ee qarankuna arrimahaas wasaaradda qayb ayuu kala ahaa waxaanan sugaynay in uun yowm min alayaam ama maalin maalmaha ka mid ah baddeenna aan ka ceshino dadka khayraadkeenna ka guranaya
runtii barnaamijka la jeediyay haddaay iyo goolalka ay dowladdu rabta inay gaarto iyo hadda komantiyada soo baxay oo walaalkii ugu dambeeyey hadda runtii mar kastaba waxay u baahan tahay in lagu daro maxaa naga dhiman oo u baahana inaan ka heli karno hayadaha dowladda islamarkaasna la isticmaalo muhiimadda uu platformkan leeyahay waxaa waaye isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adahaas aan soo xusay si muxuu ahaa loola dagaalamo muxuu ahaa kalluumaysiga sharci darrada ah macnaha dabagalka iyo ka hortagga iyo dacwo ku oogidda intaba waxaa waaye hay-adihii ku shaqada lahaa waa wada joogaan wasaaradda kalluumaysiga iyaga lafteeda inspectorskooda waxay ka mid yihiin qayb baarista ku shaqada leh maraakiibta ama adduunyaha kalluumaysiga sharci darada ilaalinta khayraadka badda iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada ah aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa waxaana si gaar uga mahad celinaya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluga ee arrintaas soo dabariday jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa maanta martigelisay kulan cilmiyeed diiradda lagu saarayay kobcinta iyo wacyiga muhiimadda ay leedahay ilaalinta wadajirka ummadda hodan cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay waxaa maantay hoolka shariif saalax ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka qabsoontay munaasabad loogu talagalay ardayda kuliyadda culumta bulshada si ay kaga faa'iidaystaan doodaha iyo aqoonta la xidhiirta midnimada qaranka munaasabadan waxaa qayb ka ahaa daktarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed safiirka u fadhiya soomaaliya china iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa madasha ka hadlay kusimaha hormuudka kuliyadda culumta bulshada master cumar cabdi maxamed ka uu kusoo dhaweeyey safiirka dalkiisa labaad kagana mahad celiyey garab istaaga jaamacadda ummadda China has done a lot of things to Somalia, and still we are expecting to have more. So with the time, daktarka jaamacadda ummadda soomaaliya doctor maxamed maxamuud maxamed ayaa safiirka u fadhiyay soomaaliya kaga mahad celiyey deeqdii waxbarasho ee sanadkii lasoo dhaafo uu siiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka aqbalaadda jaamacadda ummadda sidoo kalena tibaaxay xiriirka diblomaasi iyo ganacsi iyo waxbarasho ee ka dhexeeya soomaaliya iyo china and the friendship between Somalia and China. I think this is the fourth or the third time you are visiting Somal National University during your term as ambassador. And that continued engagement reflects the deep and historic relationship between our two countries. A relationship rooted not only as a diplomats and development, but also as a mutual respect, educational cooperation, trade, and cultural exchange.
safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya wankiyu ayaa istibaaxay in soomaaliya ay ka soo kabatay burburkii mar walbana china ay tahay mid u taagan garab istaageeda Congratulations to the Somali State University. And this example also showcases that even though confronted with many challenges, Somalia is still making a lot of progress in various sectors. So, young friends, you must be confident in your country's future. And along Somalia's way to modernization, to the national rejuvenation, China is always standing with you as gabagabadii ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa su-aalo weydiiyey safiirka u fadhiya soomaaliya dalka china isagoona la wadaagay jawaabaha ummadda soomaaliyeed qayb kaga noqon lahaayeen kuwa dalka kaga qayb qaata dhismaha kobaca mid noqdana kuwa wax ka bedela dalkani halkaa warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa radio jawhare haatanna warka dibadda wakaaladda wararka ee iiraan ee tasliim ayaa soo tabinaysa heshiis la sheegay inuu dhex maray maraykanka iiraan waxa ay sheegtay inaysan samayn wax ballanqaad ah oo ku saabsan in ay wareejiso walxaha nucleerka inkastoo warbaahinta reer galbeedka ay baahiyeen in iiraan ay ogolaatay inay wareejiso walxaha nucleerka wakaaladda wararka ee iiraan oo la hadashay ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa ku waramaysa in wadaxaajoodka arrinta nucleerka dib loo dhigay ilaa kadib dhammaadka suurtagalnimada ee dagaalka waxa ay sheegtay in heshiiska hadda jira uu ku saabsan yahay keliya arrimaha joojinta dagaalka oo aysan ku jirin wax tafaasiil oo la xiriira barnaamijka nucleerka warkii habeenimaa dhegaystayaal kala socoteen radio jawhar waa naga intaa